caalamka walaalaha soomaalida iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro ka kaalmaysa isbitaaladeenna dhaawacyada qaarkood dadka tiradooda intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlan waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadayni ayaan codsanaynaa cid allaale iyo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto wasaaradda caafimaadka cilaamin doonto sheegi doonto waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan isbitaalada yaallo dibadda uma wada qaadi karno